One, the hits.
Hey.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a o aad si toosa uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada magaalooyinka geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbacaha bisha abriil sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayna idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada jidhiska sameeya inta lagu guda jiro bisha ramadaan dadka jiimamka intay ku yaraadaana waxaa arkaysaa wadooyinka haygoo ordaayo aad ayaan ugu faraxsanahay soomaalida maadaama sanadadan dambe ahayd dadka fahmeen inay jiiman badan furaan weli sidaba caasimadda sidoo kale waxaad maqli doontaan tartan kubadda cagta ah oo bisha ramadaan ku saabsan oo shalay ka furmay magaalada beledweyne sidoo kale dhegaystayaal qasiidooyinkii bisha ramadaan iyo weliba ciyaariya ayaad ku maqli doontaan idaacaddan duhurnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida farxad ilmo iyo cabsi ayaa ka mid ahaa dareenadii lagu qaabilay dalka maraykanka warkii sheegaya in derek shofin oo hore uga tirsanaa booliiska minneabolis salaasadii shalay lagu helay dilka george floyd oo ahaa nin madow ah oo xilligaasi beerka u yaallay islamarkaana gacmaha ka xidhnaa meelaha u dhadhow iyo weliba jidadka waaweyn ayay dadku haysteen boodhar ay ugu dabaaldegayaan ku helitaanka dembiga saddexda eedood ee la xidhiidhay dilkii floyd hogaamiyaasha bulshada iyo dadka arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa ayaa sheegay inay waalgamayaan dib u habaynta booliiska maraykanka sida uu wakhtigiisii u dambeeyey ku sheegay floyd muuqaala telefoonka lagu qaaday oo ku kiciyey dadka adduunka arrimaha isirka iyo ciidamada xukunka ayaa ay sheegeen inuu yahay wakhtigii lagu yiqiinsaday waxa ay dadku waajaheen iyo weliba waxaa u baahan in la qabto markii xukunka la shaaciyey ayaa madaxweyne joseph biden u wacay qoyska floyd waxaana isaga oo soo xiganaya madaxweyne ku-xigeenka kamala haris uu sheegay inay nafiseen dhakhaatiirta gaarka ah ee hogaamiyaha mucaaradka ruushka alexi navalni ayaa sheegay in loo diiday in baadhis caafimaad ay ku sameeyaan amaba ay la kulmaan arrintan ayaa imanaysa iyada oo hogaamiyaha mucaaradka oo xabsiga ku jira uu ku dhawaaqay in uu cuntojoojin sameeyey taas oo sida ay dhakhaatiirtiisu sheegeen si xun u saameynaysa xaaladiisa caafimaad dor anastasia fazilieva oo iyadu ah dhakhtarka gaarka ah ee alexi navalni ayaa sheegtay in dowladda ruushku ay is-hortaagtay in ay navalni booqdaan iyada oo wararka way sheegayaan in uu aad u xanuunsanayo maadaama uu cuntojoojin sameeyey
magaalada muqdisho tan iyo intii ay bilaabantay bisha barakaysan ee ramadaan dhallinyaro badan ayaa aada ugu mashquulsan sidii ay u tegi lahaayeen goobaha jidhiska ee magaalada ka furan waryahayaga cabdiqaadir okey ayaa booqday mid ka mida goobahaasi isla markaana warbixintan nooga soo diyaariyey
tani markay dhalato bisha barakaysan ee ramadaan goobaha lagu sameeyo jidhiska ee loo yaqaana jiimka waxaa ku biira dhallinyaro badan dhallinyaradan ayaa qaarkood kuu sheegaya inay ka faa'iidaysanayaan bisha barakaysan ee ramadaan si ay jirkooda u dhisaan kana faa'iidaystaan maalmaha soonka waxaan la joogaa mid ka mida dhallinyarada ee jimicsiga sameeya jiim halkan xilligan ramadaan baa lagu jiraa maxay taa sababta dadku u badan yihiin
wakhtiga ramadaankaha waa wakhtiga qofka markii uu baahan yahay oo subaxii uu soo kacoo kale maalan waxay la mid tahay laba galab adoo aalmiteeyey marka ramadaankana waxay la mid tahay qofkii wuu soomeyahay galabkii waxay tahay qofkiioo baahan calooshiisa bannaan tahay jirkiisa wuxuu u baahan yahay exercise in uu dhiiggiisa ka shaqaysiiyo boodhigiisa ka shaqaysiiyo masalladii seedihii wixii oo dhan ma garat haa marka caafimaad ahaanna calooshaada markay baahan tahay iyo markaad dharagsan tahay markaad dharagsan tahay waxaa laga yaabaa abendix iyo xidid inuu ku qarxo calooshu qarax ka dhaco jugku gaarto laakiin markaad baahan tahay waxay la mid tahay adoo subax aalmiteynaya laakiin bir weyna qaadaysa adigu ha waa la qabsaday mud inaan ahaan awoodeeda iyo enerjigeeda leeyahay laakiin qofka markuu bilow yahay oo beginner yahay waa wax khafiifa inuu qaado midda kale miisaanka weyn iyo miisaanka waa isku mid isku meelay tagayaan midda kale eh, birta ama jiimka waa la samayn karaa laakiin qofka bini aadanka lama samayn karo waa wixii tartiib tartiib inuu oola soo qabsado jirkiisa hadduu xawli ku socdo oo qof waxaa jira iska xoog badan laakiin waxaan waa farsamo sida ciyaalka iskuulka loo geeyo fadligan oo kale waxaan aragnaa dad badan oo idinku soo biira adigu dee jim aad joogtaan laakiin dadku ma soo bataan bishan oo kale bishan oo kale aad bay u almiteeyaan dadka jiimamka intay ku yaraadaana waxaa arkaysaa wadooyinka hayagoo ordaayo waa aad ayaan ugu faraxsanahay soomaalida maadaama sanadidan dambe ay dadka fahmeen inay jiidad jiiman badan furaan weli sidaba caasimadda waxaan aad uga helay jiimamka dadka ganacsatada ah ama hantiileyda ah in guri walba ay jiim u yeelaan way fiicnaan lahayd dadkeenna soomaalida dad sheekaan iska nahay oo dholalkii bannaanka iyo maqaayadaha iyo fadhiyo laakiin qofka bini aadanka waxaa fiican galabkii iyo subaxiiba inuu aalmeyteeyo oo ciyaalkaaga aad socodsiiso oo reerkaaga aad socodsiiso oo ummadda dhan ay noqoto dad fiisikaal ahaan iyo maskixiyan u fiican oo u dhisan oo caafimaad qabo cawaale axmed wuxuu ka mid yahay dhallinyarada sida weyn jirdiska u sameeya waxaana weydiiyey sababaha keenaya bisha barakaysan ee ramadaan in dhallinyaro badan ay ku biiraan goobaha jiimka
Een, cabdiqaadir oo ku salaamo marka hore adii bahda v o a Een, dhalinyaro badan ayaa kusoo biirtay jimka een, walow lagu jiro bishii barakeysan ee ramadaan Een, taada kalena waxyaabaha dadka ku dhiirigeliya inay jimka sameeyaan waxaa waaye dadka badanaa waxay iska jiraan caloosha oo dhalinyaro badan iyo da-da dadka dhalinyarada waaweynka ah ee sameynaya xarumaha jimka imaanaya ee caloosha ku jarayaan waa dareemeysaa odayaala ku jiro dhallinyaraa ku jirto oo annaga ah qayb ka nahnay marka wallaahi bilaahi waxaa lagu faa'iideysanaya bisha ramadaan dadkiioo sooman iyo idigoo la iska jarayo caloosha
yaasiin waa mid ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho wuxuuna si gaara kaga faa'iidaysanayaa bisha barakaysan ee ramadaan inuu sameeyo jirdhis wuxuuna ku biiray mid ka mid a goobaha jimicsi ee ku yaala magaalada wallaahi bisha barakaysan ee ramadaan aad baan u soo dhoweynaynaa ka dhallinyaro ahaan waa jiimka waa aad baan aan aan u tagnaa ee walow hadda ay isu wada yimaadeen ciyaali coroolaba ee muhiimadda loo wada yimida waxay tahay bishaan barakaysan dad badan inay faadis ka ridaan oo kaalmeynayo intii badan afar ila ilaa ee soonkii maalintii oo dhan ay sooman yihiin iyo habeenkii intaasoo exercise sameynayo ay wax isleeyihiin balla idin saaxiido soonkii iyo exerciseki si faad badan ay dadkii u dhigaan haddaba waa maxay sababaha dhallinyarada iyo dadkuba u dooranayaan in xilligan bisha barakaysan ee ramadaan lagu jiro ay doortaan jiimka maxay taa sababta bisha loo dooranaya Een, muhiimadda ugu weynaa waxay tahay oo loo dooranayo dadkii way sooman yihiin cunto lama cunayo habeenkii afarku waxyar bayd qof walba ay cunaysaa suxuurtii qof walba wuxuu cunayaa galaas caana ama iyo timir ama qof walba wuxuu cabayaa ga- een, biyo iyo timir marka waxaa meeshaas ka dhalanaysa inaad la dagaalantid caloosha saaad u jari lahayd iyo waxyaabihii culuslaa ee caloosha ay heli lahayd oo aad ka joojisay oo aad baraysid waxyaabo fudud inay cunto cunto oo loogu talagalay ramadaankii afurka iyo suxuurta yaasiin ayaa u sheegay barnaamijka dhallinyarada v o a in hadda ay jiraan dad badan oo ku soo biiraya goobaha jimicsiga dumarkuna aysan ka marnayn iyagoo ka faa'iidaysanaya bisha barakaysan ee ramadaan wallaahi bishaan barakaysan bilaha kale aad bay uga duwan tahay jiimka aad baa loo soo buuxdhaafiyey inkastoo la la-yahayba qof walba meel uu ku aalmiiteeyo ee, taas awgeed waa bisha raba- bisha barakaysan oo dadku ay dhan isugu yimaadeen jiimka wallaahi waxaan leeyahay dadaala dadaala bishaan barakaysan bil ka fiican oo la ridi karo faad ma jiro waa bil cibaado haddii waxaan leeyahay hala cibaadaysto jiimkan hala aado insha allah goobaha lagu sameeyo jirdhiska ee ku yaala magaalada muqdisho waxaa laga dareemayaa mashquul badan waxaana ku biiraya qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo ka faa'iidaysanaya siday u yarayn lahaayeen culayskooda cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho haddana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka zaynab xaaji cali baxsan iyo mid ka mid a qasiidooyinka ramadaanka
Rabada
magaalada beledweyne waxaa shalay ka bilowday tartan dhanka kubadda cagta ah oo ay ka qaybgalayaan ilaa iyo afar iyo toban koox tartankan ayaa waxaa ku baratamaya in ka badan boqol dhalinyaro ah warbixintan waxaa noo soo diray xuseen xasan dhaqane magaalada beledweyne iyo guud ahaan meelo ka mid ah soomaaliya marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan waxaa lagu qabtaa tartamo ciyaaro oo dhallinyarada lagu madadaalinayo cabdicasiis axmed jaaburi gudoomiyaha ururka kubadda cagta degmada beledweyne oo ka qayb galay furitaanka tartanka ayaa waxa uu ka mahadceliyey iskudayga dhallinyarada soo qabanqaabaysay tartankan waxaana uu sheegay in wax weyn uu ka qaban doono amniga deegaanka
maantay koobkii oo caadada u ahaa jiray magaalada beledweyne ee ramadaanka afarta xaafadood ee magaalada beledweyne ay ka soo qaybgeli jirta ayaan maanta ka daahfuraynaa xaafadda howlwadaag gaar ahaan laanteeda hillaac dhallinyaradii soo abaabushay ka qayb qaadatay lixdan sanana hore u soo waday haddana kan waddo aadaan uga mahad celinaynaa ka sboortis degmo ahaanna haddii u ilaah yidhaahda kaalintiinaan ka qaadan doonnaa wax kasta oo bulshada wax u qabanaya ama dhallinyarada sboortiska wax u qabanayana aadaan u soo dhoweynaynaa annagana waa ka qayb qaadanayna haddii uu ilaah yidhaahdo madaxa tartamada ururka kubadda cagta gobolka hiiraan cabdikaafi cismaan oo furitaanka tartanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ujeedka tartankan iyo tartamada la midka ah ay yihiin sidii loo horumarin lahaa isboortiska gobolka hiiraan waxaa noo suurtagalay oo ilahay nagu suurtageliyay inaan noo furno tartankii ramadaanka ramadaan kaab ee lagu qaban jiray sanad walba ee magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda holwadaag alxamdu alshukurilaah maanta waxaa farxad weyn inoo ah in si nabad a noogu furmay waxaa ka furnay kooxaha kale ah ifsiidoonka oo ka socota xaafadda buuldaweyn iyo hegan star oo ayadana ka socota xaafadda holwadaag maanta guriga waxaa iskale ifsiidoonka oo ka socota xaafadda buuldaweyn tiimkan kaleoo ka dhisana xaafadda holwadaag asna waa aweey insha allah kulleyba maanta waa nuu suurtagalay wixii sharciyad iyo wixii kalena hore uga hadalnay waa sidoodii insha allah waxaan rajaynaynaa inuu si nabad loogu dhammaado tartankan waa sanadkii lixaad oo la qabanayo waxaana qabta dhallinyaro iskood isku xilqaamay annaga haddaanahay ururka kubadda cagta heer degme iyo heer gobolna waan garab taagannahay waana soo dhoweynaynaa tartamada noocan camal ah waana horumar wax lagu farxo waaye waana horumarka sboortiska qayb weyn oo ka taagan yahay insha allah kulleyba annagana kaalinta waan ka leenahay waan ka qaadan doona intuu tartankan socdo maanta waxaa mahad noo in tartanka ay daadihinayaan rivriyo heer caalami ah oo ka diiwaangashan xiriir kubadda cagta soomaaliya iyo kan hirshabeellaba iyo kan gobolka insha allah kooxaha tartanka qaybgalaya oo hadda oo inta soo diiwaan gelisay oo maratay broseskii loogu talagalay iyo shuruudihii oo u lahay tartanka soo buuxisay waa afar iyo toban naadi afar iyo tobankaas naadiyaana loo qabtay tartankana waxaa waaye sidii loo dheelo championshipka camal waaye guriga guri waaye insha allah tartankan waa wareegii koowaada maanta noo bilaabnay kooxaha hegan star iyo waxaa lagu bilaabay fc doonka afar iyo toban naadi waa saan jecelna afarta xaafad kala socoto
xasan cabdulaahi isaaq xogayaha guud ee ururka kubadda cagta gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay in tartankan uu ka duwan yahay tartamadii caadiga ahaa garoonka lagu ciyaarayana uu yahay mid sallax ah
insha allah sanadkan uu ka duwan yahay sanadihii hore waxaa ka qaybgalayo ilaa iyo afar iyo toban koox oo maaragtay sida quratuurkaba a u aragteen insha allah galabta ciyaarta waxaa lagu daafurayaa oo nasiib u yeeshay kulanka galabta in lagu daafuro labada koox ee kale ah doonka kooxda loo yaqaano iyo muxuu ahaa kooxdan heegan labadaas koox ayaa nasiib u yeeshay ciyaarta furitaanka waxaan u rajeynaynaa insha allah labada kooxba guul iyo ciyaar wanaag inay soo bandhigaan sharciyada aan ku ciyaarayno wax futboolka ka duwan oo sharciyada caamka ka duwan ma lahan garoonka unaan kaga duwannahay oo waxaan ku ciyaaraynaa waa garoon futsala oo sallaxa runtii ciyaartooyda galaysana waa iska afar kooxdiiba afar ciyaaryahan ayaa u galaysa saddex iyo mid golkiibar ayaa ciyaarta galaya wax kaloo aan kaga duwannahay ma lahan keliya waxaan kaga duwannahay inaan joogno bil ramadaan oo maaragtay wakhtiga uu ka yaryahay wakhtiyadii caadiga loo ciyaari jiray maadaama dadku ay sooman yihiin waxyaabahaas yariiska ma ahan sida kale waa shuruucda caadiga ahaa ee futboolka weliba futsalka marka tartamada lagu dheelayo oo dadkana ay ka warqabaan shuruucda lagu dheelo ayaa ma aragtay tartankan aan u dejinay kuna dhaqayna hadduu ilah yidhahdo cayaartooyda tartanka ka qaybgalaysa qaarkood ayaa waxay ka warrameen sida ay u arkaan tartankan bisha ramadaan aad iyo aad aan soo dhaweynaa kulankan adag maadaama koox adag galabta aan wajahayno kooxda doonka waa koox aad u adag lama yaraysan karo ciyaartooy oo shartooda wata ayay wataan annagana insha allah annagana sidoo kale inta ciyaartooy aad u wanaagsanaan wadanaa koley toba insha allah galabta waxaan rajaynaa inaan calafkeena kala qaadano waxaan rajaynaa insha allah inaa guusha galabta xaggeyga soo marta insha allah dulaheyra ani waxaan ku fidaya waxaa ku matalayaa xaafad xaafad dowladaa gaaraan xaafadda heegan aada u arkaa aada u faraxsanayn oo maanta kasoo qayb galno tartanka ramadaan kaab annagoo xaafadda heegan ka soconna xaafadda holwadaha ka soconnaa waxaan dhelinaa dhigeyna doonka aada u faraxsanayn waala si wanaagsan waana koobkii oo ramadaanka aada ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo inay kooxdeeda galabta ay dheelayso kooxda weli ugu horreysa oo lagu daafur inaan noqon insha allah waxaan rajeynaynaa guul kasoo hoyno hadduu ilaa yiraahda xaafaddu waxaan ku matalayaa doonsabaglo yacni guud ahaan waa buundaweyn laakiin gaar ahaan doonsabaglo waaya leewandhabe saaxib kubadna waa cadaan iyo madow ninbay guul raacaysaa annagana raacaysa kooxda kale raacaysa ma sheegi karno kubadda waa kolleyta waa adiga muuqaalka iyo waxaan jecelnaha inaan soo bandhigno kubad wanaagsan insha allah waa soo dhoweyna tartamada ciyaaraha ayaa waxa ay qayb weyn ka qaataan isdhexgalka dhallinyarada iyo nabadda deegaanka xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilownay madaxa kooxda manchester united wuur waar ayaa la sheegay inuu xilka ka degayo marka la gaaro dhammaadka sanadkan ka wuur waar ayaa kooxdaasi ku biiray sanadkii ii waxaana uu madax u noqday sanadkii kii wixii xilligaasi ka dambeeyana isaga ayaa ahaa qofka ugu sarreeya maamulka kooxda laakiin hadda milkiilayaasha kooxda manchester reer galeser ayay isku afgarteen in la joogo wakhtigii uu xilka faaruujin lahaa wurwar ayaa kooxdani qabtay sanadkii kii waxaana horyaalkoodii ugu dambeeyey ay ku guulaysteen kii taas oo ah firaaq dheer oo kooxdan aysan wax horyaala ku guulaysanin manchester united ayaana la kulantay mid ka mid a hoosu dhacyadeedii ugu weynaa ee taariikhda intii uu xilka hayay wurwar iyadoo taageerayaasha kooxdan ay ninkani ku eedeeyeen siyaasad xumo dhinaca suuqa kala iibsiga ah iyo isagoo aan u sameynin kooxda agaasimo dhinaca ciyaaraha ah ninkan ayaana muddadii uu joogay kooxda manchester united waxa uu shaqaalaysiiyey david moyes louis fangal iyo hose morinoho kuwaas oo dib uu shaqada uga heriyey haatanna waxa uu la shaqaynayaa macalinkii afraad oo ah oliganer solsha kaas oo hadda loo malaynayo inuu helay kalsoonida maamulka kooxda lama faahfaahin in cidda bedeli doonto uwurwar oo sideedii sano ee lasoo dhaafay majaraha u hayay kooxda manchester united kooxda chelsea ee kubadda cagtana waxa ay xalay soo galeen kaalinta afraad ee kala horeynta horyaalka premier leaga oo farqiga goolasha ay ku galeen kadib markii barbaro ebery eber ay ku kala baxeen kooxda braton albion oo garoonkooda ay ku martigeliyeen horyaalka premier leaga ayaa waxaa afar iyo toddobaatan dhibci ku hogaaminaysa kooxda manchester city waxaana kusoo xigta kooxda manchester united oo urursatay lix iyo lixdan dhibic waxaana kaalinta saddexaad ku jirta kooxda leicester city oo haysata lix iyo konton dhibic horyaalka premier leaga ayaana maraya marxalad xasaasi ah iyadoo kooxaha waaweyn ay doonayaan inay ka mid noqdaan afarta sare ee ka qaybgalaysa koobka horyaalada yurub halka kooxaha hoosena ay xusulduub ugu jiraan sidii ay uga badbaadi lahaayeen inay u laabtaan heerka seribida ee horyaalka premier leaga laba kulan oo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa caawa la cayaarayaa iyadoo kooxda tottenham ay garoonkeeda ku martigelinayso kooxda southampton ee kubadda cagta kooxda tottenham ayaana iska ceerisay toddobaadkan tababaraheedii hoose morinho kaas oo toddobiyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay ku sugnaa kooxdaasi isagoo shaqada ka bedelay tababare bogotino oo hadda leyliyay kooxda b s g islamarkaana taagan samafinalka koobka horyaalada yurub hose morinoho ayaa tottenham waxay u noqonaysaa kooxdii saddexaad ee ka dhisan horyaalka premier leaga ee uu leyliyo islamarkaana laga ceyriyo isagoo horey usoo qabtay kooxaha chelsea iyo manchester united oo laga ceyriyey hose morinoho ayaan la ogeyn halka uu sal dhigan doono iyadoo wararka qaar ay qorayaan in marka la gaaro xil ciyaareedka dambe ay suuragal tahay inuu tababaro ka noqdo horyaalka talyaaniga ama uu u wareego dhinaca xulalka qaramada ee qaaradda yurub kooxda manchester cityna waxa ay u martiyi doontaa caawa kooxda astonvilla ee kubadda cagta waana kulan ka tirsan horyaalka premier leaga dhinaca iyo dalka sbainna kulamo ka tirsan horyaalka laliga ayaa la ciyaari doonaa kooxda levante ayaa ku aadan sevilla masusuna iyo valencia ayaa wada ciyaari doona real batis iyo atlatic bilbao ayaa isku aadan deportivo alves iyo villareal ayaa wada ciyaari doona elja iyo villadolid ayaa isku aadan halka kooxda katis ay kulanka u dambeeya ee kulamada caawa dhacaya ay la ciyaarayso kooxda real madrid ee kubadda cagta dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka sireaga ayaa caawa la cayaarayaa iyadoo kooxda ac milan ay martigelinayso sisola bolonya iyo torino ayaa isku aadan corotona iyo samdoria ayaa wada ciyaari doona genoa waxa ay ku aadan tahay beneveto yuventus iyo barma ayaa madaxa isgelin doona halka sbasia ay la ciyaari doonto kooxda inter milan ciyaarta u dambeysana waxa ay dhex maraysaa kooxaha udinesa iyo kalyari wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa
haatana dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada mid kale oo ka mid a qasiidooyinka ramadaanka aan idigu talagalnay
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo tiin idaacadda mid lamida isugu iman doona oo waa cabdixakiin shirwac iyo xuseen barro idila sidaa iyo nabadgelyo